dalka north korea ayaa la filayaa gelinka hore ee axaddan maanta inay tijaabiyaan gantaal nooca riddada dheera oo ay beesha caalamka walaac ka muujiyeen north korea waxay gantaalkaasi ku tilmaantay inuu yahay satellite ay wax badan kaga ogaanayaan dunida gaar ahaana waddankooda saraakiisha difaaca maraykanka ayaa qaarkood v o eda u sheegeen inay tijaabada gantaalkaasi ay run tahay islamarkaana ay hay-adda norad oo u xilsaaran ilaalinta hawada sare ee waqooyiga ameerika ay si dhow ula socoto halka ay arrimahaasi marayaan waxaa kaloo ay saraakiishu intaasi raaciyeen inaanay wax baqdina ku haynin wadanka amaba waqooyiga ameerika waxaan haddaba arrimahaasi noo falanqeynaya maxamed xaaji maxamuud oo ah aqoon-yahan degan dalka britain
walaal sare aad baad u mahadsan tahay waa runta kuuriyada waqooyi waxay waxaa lagu tuunsan yahay inay yihiin wadamada haysta nuclear-ka ilaa iyo labiyo toban madax ilaa afar iyo toban madax inta udhexaysa ayaa lagu tilmaameynayaan waa markii afraad ee sanadkan gudihiisa ay doonayaan in ay sameeyaan nuclear inay tijaabiyaan laakiin iyagu sida aada u sheegtay waxay sheegayaan inay yihiin inay dirayaan satellite adduunyada ay ku ogaanayaan kheyraadka waddankooga ku eegayaan markaa gaar ahaan waddankooga u iftiiminayo sida uu yahay oo noocaas laakiin taa waxaa markaa aada uga dayrinaya oo cabsi badan ka qaba dawladaha waaweyn ee shanta ah ee security councilka ama ammaan golaha ammaanka iyo wadamada jaarka la ah sida japan iyo south korea oo kale ama koonfurta korea oo dee xaalad adag oo dhinaca ammaankii ay muddooyinkii ugu dambeysay ilaa iyo xilligii midowgii labadooda waddan markii laisku dayay kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo afartankii ilaa iyo hadda south koreana uu ka taagnaa jabaano war hore wadan ay gale qabsaday oo deexaysan jiray ahay oo colaad weyne iyo dhul la isku haystaana uu jiro ayaaba marka hawshu halkaa ka taagantao dee mandaqadii oo dhan bay ay cabsi weyn ku abuurtay walaal marka maxaa kusoo beegay baad u malaynaysaa xilligan inay gantaalkaasi ama satellite ha noqdo ama nuclear ha noqdee ay tijaabadiisa ka howlgalaan waa su-aal aada u wanaagsan weeye waxaa inta badan saare walaal kusoo beegay waxa weeye waddankan waxa saaran cunaqabatayn fara badan baa saaran oo waddan milatarigiisu aad iyo aada u badan yahay oo aada u ballaaran yahay weeye waa wadan ilaa iyo ciidankiisa lagu qiyaaso hal milyan iyo laba boqol oo kun oo kuwa activeka ah oo markaad ciidan joogta ah wey maraakiibta oo haystaa kun bay gaarayaan sideed iyo toban kun oo artillary artillery kuwa diyaaradaha lagu ridabo haystaa wadan aada dhinaca milatariga uga dhisan weeye cunaqabatayn baa saaran wadan shuuciyuu ahaa ilaa haddana uu yahay cabsida faraha badan inta badan waxaa keenaya waxa weeyaan isagoo weli sheeganaya ama doonaya in koonfurta korea oo kale ay kasii mid ahaato labadii wadan laysu keeno koonfurta korea waxa weeye iyo jabanba labadaa wadanba waxaynu ognahay inay maanta yihiin satellite countries ama wadamadan la yidhaahdo maraykanka ayaa si toosa u maamula ciidamo maraykana oo gaadhaya marka labada wadan la isku daro ilaa iyo sideetan kun oo ciidan ah ayaa jooga madaxyadii maraykanka ee nuclear-ka ayaa ayaa ayaa la filaa inay meesha yaalaan kuwa kale nuclear-ka qabta ayaa meesha yaala markaa dee mandaqada si kalena waa loo dhigi karaa waxaweyaan meelaha cabsida dagaalada adduunka oo kale markaad eegto uu ka bilaabmi karo ama uu kasoo cusbunaan karo in adduunyada isku dhacdo oo kale waxaa kamid a bariga yurub oo kale oo afar qaaradood adduunyada kulmiya waxaa kamid a bariga dhexe oo kale iyo bariga asia oo kale oo meesha aynu ka hadlanay japan iyo iyo china iyo north korea iyo south korea iyo vietnam iyo philipine iyo wadamadaasi ay ku yaalaan oo inta badan dhuliyo fara badan isku haysta baysaska maraykankuna ilaa lix iyo lixdan bays oo maraykanku leeyahayna ay halkaa joogaan oo dee suuqii weynaa iyo meeshii adduunyada ugu dad badnaydna ah oo meel oo la filayo markaa dee maraykana danaha ugu waaweyn iyo masaalaxa ugu weynba uu halkaa ka leeyahay markaa meelahaas waa meelaha laga filan karo inay dhibaata ka mar walba ka taagnaan karto ayay meeshaasi noqonaysaa marka xaaladdu waxay daaran tahay waxa weeye waddankana culays fara badan lagu hayo dadkiisuna ay aada u dhiban yihiin tusaale ahaan maanta africa oo kale markaad eegto waddanka soomaaliya oo kale ayay awoodda dhaqaale isleegyihiin oo isku cabir yihiin waddanka milatarigiisu sidaa yahay waana shan iyo labaatan milyan oo qof laydhku uu ka go-ayaa cuntadu way ku yar tahay dhibaatooyin fara badan baa dadkiisa haysta waan gartay marka maxamedow dhinaca kale dalka maraykanka inta badan gantaalahaasi ay tijaabiyaan dunida kale walwalbay ka muujisaan laakiin waxaad moodaa maraykanku mar walba inuu yidhaahdo khatartu sida la moodayo ma aha maxay tahay khatartu ku keeni kara wadankaasi dunida gaar ahaan wadanka maraykanka sidee se aad u malaynaysaa wadanka maraykanku inuu arrintaasi uga gaashaaman yahay waa su-aal aada u wanaagsan weeye waddankan waqooyiga korea waxa uu sameeyey wax la yidhaahdo hydrogen bomb oo ah ka aadka u gumaaday halis ee nuclearka nooca ugu halista badan ilaa labadii kun iyo lixdii bay bilaabeen waxan labadii kun iyo sagaalkii labadii kun iyo labayo tobankii oo laba jeer ay bilaabeen intaba maraykan wuxuu sheegay inaanay ahayn wax successful ah oo guul laga gaadhay oo aan ahayn waxaan ay sheeganayaan ay been tahay buu sheegay marka qaybta tijaabada la eegayo waxaana ay leeyihin waanu haysanaa qolada waqooyiga korea laakiin taa waxaa beeninaysa inuu maraykan maanta soddon waxaan defence missileska la yidhaahda ee qabta nuclearka iyo waxyaaba gantaalaha waaweyn ay kusoo dhaca maraykan qabanaya oo ku yaalay gobolada hawaii iyo alaska oo dhinaca pacific ocean ka ee maraykan xiga inuu maanta maraykan dhigay afar iyo afartan madax oo nooca qabanaya ah inuu dhigay inuu jaban dhigay afar xabo waaweyn oo ka qabta jaban inuu south korea dhigay laba xabo waaweyn oo ka qabta marka waynu dareemi karaynaa inay cabsida maraykan ay ku hayaan north korea inuu ama wadamada alliga leeyahay sida jaban iyo south korea ay soo weerar kusoo qaado ama isaga laftiisuba uga gaashaamanayo dee meeshii pacific oceanka waa kaa gantaalaha waaweyn dhigay ka qabanaya kordhiyey waxay leeyihiin oo adduunka o dhan ay u sheegeen inay nimankan ku arkeen gawaadhi waaweyn oo xuduudda jabaan maraysa iyo udhaxaysa north korea oo sida nuclearkii oo doonaya inay tijaabiyaan isla berito maalinta axaddaa noqonaysa iyagu laakiin waxay shaaciyeen qolada waqooyiga korea sideeda ilaa iyo shan iyo labaatanka bisha in ay